asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenni gungaadhka ahaa qayb ka mid a waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno waa kuwo sida daadka oo kaleento ama sida badweynta oo kaleento u anfacahaya macnaha daad iyo badweyn markaan leeyahay dee daadku marka hore u halis keenaayo dadka laayaaye ee marka dambe waxaa macquula haddaan cidna ku dhimanin dhulkii uu maray in aad iyo aad loo nacfisado oo wax lagu beero inuu wax baabi'iyona way dhacdaa oo waa arrimaha dhaca ayay ka mid tahay marka anugu daadkaan ka hadlahayo waa daadkii dhulka xulahayay ee barwaaqada iyo macaanka keenay daadkaa isaga ihi sheekooyinka sida daadka oo kaleento meelo fara badan u xulahaya ee u dhexgelahaya ee sida biyuhu dhulka u galaan oo kaleeto u dhexgelahaya taas weeyaan midda aan ka hadlahayo waa sheekooyinka sida daadka oo kaleento sida badweynta markaan leeyahay dee badweynta nacfi badan ayaa ku jira nacfiga farada badan ee badweynta ku jira waxaa ka mid ah kalluunka farada badan ee laga dhergo cambarka adaragta ee qaaliga ah iyo howlo kale oo fara badan oo loo isticmaalo badweynta ilaahay ina siiyey taas ayaan usoo qaatay labada eray waana sheekooyinkeenna aan dhihi karno waa kuwo maaragtay aad iyo aad qiimo weyn inoogu leh balse waa dadka jecel iyaga naftooda haddii aadan adigu naftaada jeclayn ama aadan dhaxalkaaga jeclayn waxba kuuma tarahayaan oo qofku waxaa muhiima horta inaad adigu isqiimayso qofku markuu isagu isqiimeeyey markaa unbuu noqon karaa qof waxa uu jecel yahay ama waxaan aan ka hadlaynaay ay wax u tari karaan haddii aadan adigu isjeclayn dee waxba kuuma tarahayaan oo ugaadh meel fadhidaay heesuma anfacdo ama gabay wax uma sheego aan hoos u dhaadhacnay waxa weeye waxaa la yidhi saddex yayna kuu rarin waxaa la yidhi saddex yaysan kuu rarin ama saddex yayna kuu rarin saddexda aan kuu rarayn waxa weeye nimaan kuu dhaamin doonin yuuse kuu rarin midaan dhab kuugu furi dooninna yuuse kuu rarin kii aan kuu dheelitiri dooninna yuuse kuu rarin saddexdaasba waa laynooga digey waxaan u malaynayaa waa waxa adduunka badidiisa hadda haysta oo warka adduunkii baa islaynhaya higtaa laysku hayaa dal baa qola waxay leedahay dal hebel iska celi markaasay markuu dagaalkii gale ee maaragtay gantaale lala dhaco iyay uga baxayaan waa laysku diraya marka maba ahaanba inaad adigu taada aad cidna ku xidho ama aad fakir aniga hebel baa isku fakira darteed inaad dagaal u gasho looma baahno ama aad dhahdo hebel baan isku hadlayn isku hadlaynta ka saara meesha noloshu isku hadlayn uma baahno xitaa qaxooti baan ahayoo heer galbeed baan u dhoofi doonaa ama heer galbeedka ay qaadi doona ama wadamada hormaray baan aadi doonaa kaarkaygii ma lasoo dhejiyey taa inaad isku hadlaysa ma aha ee adugu dantaada wax qabso saasay ku leedahay xubinteena murtida maanta waxay ku leedahay saddex yayna kuu rarin nimaan kuu dhaamin doonin yuuse kuu rarin waa ta koobaad hadduusan marku kuu dhaamin doonin muxuu kugu rarayaa ha ii rarin adeer anaan raran anaan dhaansan anaan soo dhaansani dheh kaa banaanka iska gey waa midka labaade midaan dhab kuugu furi dooninna yuuse kuu rarin anaa furan eh waxba ha ii rarin iska dah haddan anaan raran hadhowna anaa furan faraha ka qaada hawsheeda anay gaar ii tahay haye adigu macnaha kartidaadu yay dhimanin waa qodobka saddexaade ee waxa weeye kii aan kuu dheelitiri dooninna yuusan kuu rarin haddii muxuuba kuu dheelitiri ritigiiba adaa watee isagu maba ogabe kulamama socde oo waxyaa isku hadlaynta oo dhan iyo maaragta inaad isdhiibto ama aad dad adiga dhigaaga a aad tala u dhiibato ama aad dhahda iyaga ay caawinhay ama way idhoofin doonaan ama meelheblay ii wadaan ama wax soo saar ba ii samaynhay ama dowlad ba ii dhishayaan ama mushaarka i siinhayaan taas oo dhan ayay saddexdan xubnood ee isku dhisan inooga digaysaa waa haddaan dadka soomaaliyeed nahay waa haddaan kuwa dhegeela nahay waa haddaan kuwa afla nahay waa haddaan kuwa wax fahmahayan nahay laakiin dee innagaan intiiba ahaynoo markaad si kale inoo eegto waxaynu nahay kuwa afkoodaba aan fahmin waxaan nahay kuwa aan magacyadooda fahmin kuwa aan dhulkooda fahmin kuwa aan dheeftooda fahmin kuwa aan dhaqankooda fahmin kuwa aan hiddahooda fahmin howlo aad iyo aad u badan ayaa inoo yaalla marka howlaha farada badan ee noocaasihi waa howlo un ilaahay xaalkooda og yahay mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta ciidamka eebe waxaan dhahaynaa dumar iyo caruurba sasabaa lagu wadaa dumar iyo caruurba sasabaa lagu wadaa waa dumar iyo caruurba sasabaa lagu wadaa